dhibaatooyinka la diiwaangeliyey iyo dhinaca booliiska ka yimaada oo aan wax weyn iska bedelin siduu ahaan jiray sanadihii hore markay noqoto inaan booliis wax ixtiraamo badan u haynin dastuurka iyo qodobada ku qoran xeerka habka ciqaabta guud markay dadka xirayaan oo dadka loo xidho sifa aan sharci ahayn loola dhaqmo si aan sharciga iyo sharaftooda waafaqsanayn iyo goobaha dadka lagu xidho ah saldhigyada booliisku aan ahayn kuwo ku habboon in dad binaadan lagu hayo xaaladoodu aada u xun tahay taana waxaa qayb lexaadle ka mid inaanu jirin xeer hagaya booliiska oo lagula xisaabtami karo anagoo aad iyo aada ugu faraxsan in in dhowr maalmood ka hor booliisku ansixiyey xeerka booliiska oo ha haddii uu dhaqan galo oon rajaynaya in la dhaqan geliye wax weyn ka bedeli doono hab dhaqanka uu booliisku dhaqmo anigoo aad iyo aad ugu mahad celinaya middaas golaha wakiilada jumhuuriyadda somalilan rajaynaya in xukuumadda cusub ay iman doontaa inay ka duusho sidii xeerkaa loo dhaqangelin lahaa dhibaatooyinka booliiska wax looga qaban lahaa arrimaha kale warbixinta ku jira waxaa ka mid ah tii caadada ahayd oo somalilandna maaragtay ku ah arrin aada u xun oo ah in xadhigga suxufiyiinta iyo dadka dowladda dhaliila ay sii badanayeen toddobiyo labaatan suxufi baa sanadkan la xidhay oo qaarkood hadda xabsiga ku jiraan uu ka mid yahay weliye ku xidhan gabiley uu ka mid yahay maxamed aadan direer oo sideed iyo toban bilood xadhiga ku wajahaya xabsiga mandheera iyadoo dacwadiisa aan loo qaadin sifo sharciga ama ahayd tu aada uga fog sharciga somalilan waxaa jira websaydo la xayiray uu ka mid yahay harwanaag news dhammaantoodna sifooyinka loo maray aanay ahayn kuwa sharci ah iyo dad dacwad lagu soo oogay sidaa ogtiina waxaa jira websaydo caana ama wargeysyo caana hore xayiraha uu ka mid yahay haatuf hubsag codka shacabka oo dhammaantood qaabkii loo xidhay ahayd sharci darro haatuf oo kale ilaa labada kun iyo afar tobankii buu xidhan yahay hantidiisi baa laga haystaa sifa sharcigana looma marin dacwooyin badan uu sameeyey isku day inuu sameeyona lagama dhegaysan dhibaatooyinka kale warbixintani sheegaysa waxaa ka mid ah xadhigga siyaasiyiinta oo tibaba sideed siyaasiyiintan anagu diiwaan gelinay laga xidhay xisbiga mucaaradka ee waddani uu ka mid yahay laba suxufi laba siyaasi aan idhaahdo maxamed sidiiq rame iyo yunis axmed yunis oo dacwad lagu soo ogay yunisna lagu xukumay hal sano oo xadhiga maalintii doorashada iyo kadib ba waxa dad la xidhay oo siyaasiyiin ah oo xisbiyada mucaaradka disan taasina waxay tacaddi ku tahay fursadday u leeyihiin xisbiyada siyaasaddu ahi inay aragtidooda cabirtaan oo ay si aan cabsi lahayn howlahooda uga qayb qaataan kolka caburanaha sanadkan doorashada ugu jira dhacay ayay ka mid ahayd aanu diiwaan gelinay dhibaatooyinka kale aan diiwaan gelinay waxaa ka mid ah tacaddiga haweenka loo geysto oo aan wax isbedela ku iman jiritaankiisa nasiib darradu se tahay inaanay jirin xeerar dumarka lagaga ilaalinayo tacadiyada oo xeerkii maxamed siyaad bare ka horreeyey lixdan iyo labadii la ansixiyey xeerka ciqaabta guud keliya uu yahay xeerarka tacadiyada ka dhana haweenka in lagu dhaqo marka kufsiga hadduu yahay f g m ka hadduu yahay garaacista hadday tahay iyo dhibaatooyinka kale faraha badan ay ku yimaada haweenka xeerar ilaaliya ma jiro cadaaladda hiideedana ma helaan faqriga oo jira ha ahaato hay-adaha dowladda oon dalka wada gaarsiisnay ha ahaato hay-adaha dowladda oo aan u jilicsanayn inay ilaaliyaan haweenkana ha ahaatee dhibaato fara badan baa jirta dhibaatooyinka kale jira waxaa ka mid a dadka la haybsooco oo tacadi fara badan loo geysto bulshaduna u geysato hay-adaha dowladduna aanay waxba ka qabanin dhibaatadooduna ay tahay runtii mid baahsan aan lagana hada layskana indhatiro inta badan ama la dafiro laakiin tacadi weyne uu haysto somalilan oo dhan oo dowladduna aanay waxba ka qaban siyaasadaha aanay u samaynin adeegyo bulsha aanay ka jirin goobaha ay joogaan faqriguna uu ku badan yahay oonu aragna inay tahay tacadi ka mid dhana xuquuqisaanaho inta badan layska indhatiro sidoo kale dadka xuquuqlisaanka u dooda laftigooda dhibaato badan baa loo geystay sanadkan sidii caadada ahayd annaga xafiiskayga laftigiisa dowladdu xafiis sarkaal ka tirsan baa la xidho sideed cisho xidhnaa marka intimidation kama cabsigelinta dadka xuquuqlisaanka u doodaana way badnay sidaasoo ay tahay haddana waxaanu rajaynaynaa maadaama xukuumad cusubi dhalatay oo dalkii isbeddel weyne ku yimi in arrimaha xuquuqlisaankana isbeddel ku yimaado sidaas daraaddeed talooyin fara badan baan xukuumadda la soo jeedinay talooyinkaana waxaa ugu muhiimsan in dowladdan indha cusub iyo isbeddel la timaado oo kakanaantii iyo isindhatirkii dowladda hore ku shaqaynaysa aanay tani ku shaqaynin ay la timaado inay dadka u dhibirsanaato oo ogaato cidda doorata inay tahay dadka shacabka ah ee masaakiinta ah gaajoonaya suuqa maraya oo dabeedna dadka xaqooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda la ilaaliyo